magaalada caasimadda ah ee nairobi ayaa ka mid ah magaalooyinka xilligan ammaanka aadka loo adkeeyey iyadoo ciidamo gaar ah la geeyey goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan sida suuqyada ay dadku xiliyadan ay ka dugaamaysanayaan suuqa soomaalida isli ee magaalada nairobi toddobaadyadii ugu dambeeyey aad ayuu sare ugu kacay mashquulka ka jira suuqa iyadoo ay suuqa soo buuxdhaafiyeen kumanaan dadka ka dukaamaysanaya suuqa xaafadda isli waxaana suuqa isli uu ka mid yahay xilligan meelaha ammaanka aadka loo adkeeyey haddaba waa sidee xaaladda amni ee suuqa soomaalida isli ee magaalada nairobi ee xilligan cumar ibraahim xuseen xogeyaha ganacsatada suuqa isli ayaa sharaxaya xiliyadan christmaska oo xilliga sidaan oo kale oo taarikh labaatan iyo afar labaatan iyo saddex ilaa labaatan iyo shan laga gaaray waa wakhtiga suuqyada ay aada u kacsan yihiin dadka ay shoppingka ay aada u samaystaan dadka waddamada deriska iyo waddanka gudihiisaba waxaana u sababaa ciidda gaalada oo christmas la yihahdo xilligaasa maaragtay dad badan ay maaragtay islii shopping u imaadaan alaabo kala duwan wax kasta isliya laga helaa iyo qiimo jaban oo wanaagsan marka waxaad aragtaa suuqa inuu buux dhaafay waddada ay buuxsantay gawaarida maaragtay zaxmada badan marka annagoo guddiga ganacsa haddaan nahay waxaan ku talagalnay xilligan in xilligaas christmaska oo seasonkan hayga ah inaan amniga sugno waxaan kala hadalnay laamaha amniga waxayna noo xaqiijiyeen inay maarata ay xaqiijin maarata ay sugi doonaan ammaanka iyo dhammaan suuqyada eriyada maarata shoppingka maarata first avenue khaasatan general yusuf xaaji avenue oo waddadan oo koowaad oo halbowlaha u ah suuqa islii in maarata amniga ay sugayaan traafiga maarata askarta traafiga ay soo kordhinayaan marka shirki aan la galnay waxay noo ballan qaaday in amniga uu sugnaan doono iyo xilliga maarata oo sanadka cusub markuu soo galaya sidoo kale inay maarata amniga sugi doonaan sababtoo ah xilliyadaas ayaa ugu badan xilliyada maarata ay maarata tuugada dadka maarata dhacdooyinka badan oo dadka waxay rabaan waxay maarata sanadka cusub ay ku gudbaan mase dhaqaale raadi mase tuugnimo mase wax badan amni darro badana ayaa maarata la filaya inay dhacdo xilliyadaas marka waa taxadirkaasaan ka samaynay sanadka cusub bilaawgiisii iyo ilaa ilaa christmaskan lagu jiro marka xiliyadan taarikh labaatan iyo saddex labaatan iyo laba waxaad aragtaa islihiis ay maarata soo u buux dhaaftay sababtaasaana u sababa in iyagana laamaha amnigana waa noo xaqiijiyeen marka tan kalena waxaa waa xiliyada maarata suuqu ku xisaabtamaya inuu ganacsiga kor u kacayo oo xiliyada ciidda xiliyada maarata fasaxa christmaska oo seasonka xiliyadaasa ugu wanaagsan suuqa hata islii ay dadka ay ku xisaabtaman ay dhahaan oo xisaab xirka dadka inay xisaabta xirtaan oo fasax yar ay helayaan ganacsiga wixii sanadkan maxaa shaqaysa la dhahay xilligaana uu maarata inkastoo sanadkan sanadada kale uu ka duwan yahay doolarka iyo sicirka doolarka gobollada kale ee dalka gaar ahaana gobolka laamu iyo gobollada kale ee xeebta ku yaala ayaa ka mid ah meelaha ay dowladdu ammaanku aadka u adkaysay xilligan sida laga soo xigtay ciidamada ammaanka ee dowladda kenya ayaa ku guulaystay inay wiiqaan weeraro ay maleeshiyaadka al-shabaab ay damacsanaayeen inay ka geystaan qaybo ka mid ah gobollada xeebta ee kenya gaar ahaana gobolka laamu khadar maxamuud axreed v o a nairobi